Taliska booliiska ee degmada Baxda ee gobolka Galgaduud ayaa hambalyo u diray ciidanka booliiska Soomaaliyeed isagoo uga mahad celiyay dadaalada joogtada ah ee ku aadan sugidda amniga iyo ilaalinta nabadgelyada bulshada Soomaaliyeed sidoo kale taliyaha ayaa waxa uu booliiska kula dardaarmay inay sii wadaan ama lawajibaaraan shaqada ay u hayaan bulshada Soomaaliyeed ee ku aadan howlgallada amniga lagu sugayo ee muhiimka iyo sidoo kale xoojinta iskaashiga bulshada iyo booliiska Soomaaliyeed taasoo lagu xaqiijinayo xaq amni waara oo u dhexeeya bulshada iyo booliiska.
hambalyo iyo bogaadin waxaan uga soo jeedinayaa ciidanka booliiska soomaaliya dhammaantood taliyaha taliya ku-xigeenka sarreeyaasha saraakiisha kale dableyda xaasaskooda taliyaha ciidanka qaybta galmudug taliya ilka case saraakiisha qaybta galmudug booliiska iyo dableydaba meel kastoo aan joogtaan waxaan leenahay waa maalin weyn waa maalin farxadeed waa maalin aas-aas u ah ciidanka booliiska soomaaliyeed waa maalin farxad u ah ciidanka booliiska soomaaliyeed waa maalin sharciga booliiska uu sharcigu uu shaqaynayo waa maalin meel kasta iyo degmo kasta ay ka shaqaynayso xaafiis ciidanka booliiska soomaaliyeed uu leeyahay waa maalin sharcigu shaqeeyo waxaanu leenahay bisha sanadkan sanadkiisa kale bashbash iyo barwaaqo iyo sidaan oo dalka iyo dadku uu ka wacan yahay ilaahay inuuna gaarsiiyo sharcigu ha sarreeyaan leeyahay sharcigu ha sarreeyaan leeyahay waxaanu leenahay ciidanka booliiska soomaaliyeed kolley waxaan ku jirtaan adeegitaanka loo qidmaynayo bulshadeenna meel kasta oo soomaaliya meel kasta ay daafaha ka kala joogaan waxaanu leenahay si kastoo aan baahi kasta oo la qabo iyo si kastoo ay tahayba in loo shaqeeyo sidii loosii shaqaynayay iyo si kasii wacan ciidanka booliiska soomaaliya ayaa ah ciidanka ugu da-da weyn ciidamada soomaaliya kuwaas oo la aasaasay kun sagaal boqol afartan iyo saddexdii labaatanka diseembar taasoo shalay ku beegneed ayna ahayd maalintii loo dhibada loo taagay ciidanka booliiska soomaaliyeed